warar ku salaysan xaqiiqada kala soco star f m codka gobolka waqooyi bari
bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal qodobada wararkan idinkuga hayna waxaa kamid ah madaxweynaha dalka oo wargeyska dowladda ku shaaciyey magacyada saraakiil ku biiraya guddiga doorashooyinka iyo xuduudaha kenya oo bari lasoo gaarsiinaya tallaal dheeraad ah oo ka dhana cudurka covid sagaaliyo toban iyo maamulka gobolka banaadir ee caasimada soomaaliya oo sheegay inaysan hayn dhaqaale ay ku dubanaan adeegyada bulshada loo qabanayo duhur wanaagsan dhegeystayaal intaasi aa maqasheena waa qaar kamida qodobada wararkayga ugu waaweyn waa duhurnimo khamiisa taariikhdan ay ku beeganta labada bisha sagaalaad labada kun iyo labaatani kow kusoo dhawaada qodobadaasi aa maqasheen iyo kuwo kaloo faahfaahsan wasaaradda caafimaadka ee dalka ayaa sheegtay in beri wadanka lasoo gaarsiin doono dawooyin dheeraad ah oo loogu talagalay cudurka covid sagaaliyo toban gaar ahaan nooca loo yaqaano johnson an johnson xogayaha joogtada ee wasaaradda caafimaadka dalka ayaa sheegtay in daawooyinkan ay gaarayaan ilaa saddex boqol sagaashan iyo saddex kun waxay intaasi ku dartay in dowladda talada wadanka haysa lagu soo wareejiyey islamarkaana tallaalkan iyadoo oo u mareysa nidaamka wadamada qaaradda afrika ay ku qeybsanayaan daawooyinka waxa ay sidoo kale xustay in kenya ay midooda afrika ku wareejisay laba bilyan oo shilin oo lagu soo iibiyey daawooyinka beri wadanka la keenayo sidoo kale toddobaadyada soo socda ayaa la filayaa in kenya ay hesho tallaal dheeraad ah oo ah nooca modena iyo sidoo kale noocyo kale ee shiinaha laga soo saaray arrintan ayaa imaaneysa iyadoo qorshuu yahay in ugu dambeyn dhammaadka bisha labiyo tobnaad ee sanadkan cudurka covid sagaaliyo toban laga tallaalo ugu yaraan toban milyan oo qof oo kenyaan ah madaxweynaha dalka uhuru kenyaata ayaa magacyada afar sarkaal oo ka mid noqonaya guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha dalka a b c waxa uu kusoo daabacay wargeyska rasmiga ee dowladda arrintan ayaa timid kadib markii shakhsiyaadkan oo horey uu usoo magacaabay ay gelinkii dambe ee shalay ansixiyeen xildhibaanada baarlamaanka waxaa shalay u codeeyey sideed waa konton iyo sideed ka mid ah xubnaha baarlamaanka ee iyagu ka qayb galay kalafadhi gaar ah oo golaha ay shalay yeesheen saraakiishan ayaa buuxinayay jogooyinkii ay kol hore baneeyeen afar ka mid a saraakiisha guddiga doorashooyinka iyo xuduudaha hase ahaatee waxaa wararku sheegayaan in maxkamadda la geeyey dacwad looga soo horjeedo dhaarinta saraakiishan si gaar ana ee xubinta lagu magacaabo eren jerobo masid ninka lagu magacaabo noril okelo ayaa wuxuu sheegay in eren ay sanadkii labada kun iyo todobiyo tobankii qeyb ka noqotay amaba ka qeyb gashay tartamadii xisbiga talada dalka haya ee jubliyu uu ku kala xulanayay haween doonayay in ay qabtaan xilalka wakiilka dumarka ee ismaamul goboleedka elgeyo marakwed waxaa sidoo kale garsoore wilden coriir oo ka howlgala maxkamadda sare ee dalka la filayaa in uu dacwadda loo gudbiyey uu go-aan ka soo saaro haddii aanun tixgelin codsiga shaqsiga gudbiyey dacwadda waxa uu qorshuu yahay in madaxa cadaaladda ee wadanka madakome ay saraakiishan galabta dhaariso si ay u gutaan waajibaadka loo igmaday qaar ka mid ah siyaasiyiinta ismaamulada xoola dhaqatada ee waqooyiga dalka uu horkacayo wasiirka maaliyadda ee dalka kuuriyataaniya ayaa kulan ku yeeshay magaalada nairobi bayaan oo warbaahinta u aqriyey senatarka ismaamul goboleedka gaarisa cabdulqaadir maxamed yuusuf xaaji ayaa waxaa lagu sheegay in wadatashi dheeraad ah kadib ay aas-aaseen urur lagu magacdaray u p y a oo ka shaqeyn doona danaha siyaasadeed iyo kan dhaqaale ee dadka reer guraaga ah waxaa bayaanka ku cad in dalladan loo adeegsan doono sidii looga tashan lahaa qorshayaasha horumarineed iyo maalgelinta dhaqaale ee gobolka waqooyiga dalka cabdulqaadir maxamed yuusuf ayaa wuxuu xusay in ururkan sidoo kale uu mideyn doono madaxda si xal loogu helo dib u dhacyada ku yimaada dhanka horumarinada in ka badan konton sano oo ka jiray ismaamuladan madaxda ayaa waxay hoosta ka xariiqeen in ay taageerayaan qorshaha horumarka ee madaxweyne uhuru kenyaata iyo heshiiskii taariikhiga ahaa ee sanadkii labada kun iyo sideed iyo tobankii dhex maray hogaamiyaha o d m iyo madaxweynaha waaxda ganacsiga ee dowladda hoose ee ismaamulka wajeer oo kaashanaysa mas-uuliyiinta laanta dowladda dhexe u qaabilsan la dagaalanka badeecooyinka kontrabaanka ah ayaa wacyigelin ka samaysay deegaano ismaamulkaasi ka tirsan barnaamijkan oo lagu qabtay maqaaxida grand houses ayaa waxaa sidoo kale ka qeyb galay saraakiil ka kala socday waaxyaha dowladda iyo shirkadaha sida gaarka loo leeyahay ka qeybgalayaasha ayaa fursad loo siinayay in ay soo bandhigaan aragtidooda ku aadan la dagaalanka ganacsiga sharci darrada ah iyo sida ay gacan uga geysan karaan dadaalada uu wado maamulka a c a oo ka dhana in waxyaabaha maanka dooriya waa waxyaabaha kootarbaanka ah ay bulshada looga dhex ganacsado agaasimaha isgaarsiinta ee xafiiska madaxweyne ku-xigeenka dalka ayaa bayaan uu soo saaray wuxuu ku sheegay in william ruuto uu diyaar u yahay qiimeyn in lagu sameeyo iyo baaritaano hantidiisa waxa uu wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka doctor fred mtiangi ku eedeeyey inuu awoodiisa u adeegsanaya sidii uu u liidi lahaa ruuto shalay ayay ahayd markii wasiirka oo kasoo hormuuqday guddiga amniga iyo maamulka ee baarlamaanka uu sheegay in madaxweyne ku-xigeenka dalka uu haysto ilaalada ugu badan oo ah laba boqol konton iyo toddoba sarkaal waxa uuna wasiirku intaasi ku daray inaynan jirin khatar amni oo wajahayo ruuto hase ahaatee agaasimaha isgaarsiinta ee xafiiska madaxweyne ku-xigeenka dalka ayaa xusay in wasiirka uu baarlamaanka ugu waramay sidii in hogaamiyaha labaad ee wadanka aanun adeeg uga baahnayn wasaaradda arrimaha gudaha oo kale xildhibaanada baarlamaanka dalka ayaa ansixiyey magacyada shan sarkaale oo loo soo xushay in ay ku biiraan guddiga adeega macalimiinta ee t a c labiyo tobankii bishii hore ayay ahayd markii uu madaxweyne uhuru kenyaata soo magacaabay shakhsiyaadkan oo lagu wado in la dhaariyo madaxweynaha dalka ayaa magacyada waa magacaabida kadib markii uu warbixin ka helay guddiga gaarka ah oo loo xilsaaray in uu buuxiyo jagooyinka ka bannaan guddiga t a c isagoo oo usii gudbiyey baarlamaanka islamarkaana ugu dambeyntii shalay ay baarlamaanku magacyada xubnahan meel mariyeen xeerka guddiga barayaasha dalka waa guddiga adeega barayaasha dalka ee t c ayaa dhigaya in baarlamaanka uu haysto muddo kow iyo labaatan cisho ah oo ay ku ansixiyaan amaba ay dhinac isaga dhigaan magacyada loo soo gudbiyey ee saraakiisha doonaya in xilalkaasi ay buuxiyaan haddii guddigu uu ansixiyo sidaasi ayay uga mid noqonayaan xubnaha guddigaasi ee shaqooyinka kala duwan loo egmaday islamarkaana u xilsaaran arrimaha la xiriira in ay ayagu ka shaqeeyaan waxyaabaha aydan ugu jirto barayaasha iyo sidoo kale ayagu macalimiinta dalka ka howlgala iyadoo caabuqa korona uu kusii faafayo gudaha dalka ayuu wasiirka wasaaradda caafimaadka ee ismaamul goboleedka wajeer ismaaciil sheekh isaaq waxa uu dadweynaha ugu baaqay in ay ka taxadaraan halista cudurka covid sagaal iyo toban waxa uu shacabka si gaar ah dadka waayeelka iyo kuwa qaba xanuunada gaarka ah kula teliyey in ay qaataan daawooyinka ka dhanka cudurkan wasiirka oo warkan faahfaahinayay islamarkaana ka hadlayay xaaladaha cudurka iyo halka uu marayo tallaalka ka dhanka ah ayaa hadaladiisa waxaa ka mid ahaa covid nineteen korka uu sii kacayaa countiga wajeer ilaa hadda boqol iyo toddobaatan iyo sagaal qof ayaa laga helay bishiis lasoo dhaafay kaliya toddobaatan iyo kow qof ayaa laga helay bukaanada hadda isolationka jiifa oo khatarta ku jiro oo i c u service u baahan waa saddex qof shan qof bay ahaayeen laba qof baa negative noqotay oo recovery waxa la yihahda ama ka kasoo bogsootay intaasna waxaad dareemaysaan bishii lasoo dhaafay kalix inay caafimaad darrada covid-ka ay kor u sii kacaysa waxaan leenahay dadweynaha inay mar labaad muujiyaan dadaalkii lagu hortegi lahay xanuunkan covid-19 ooy ku dadaalaan inay protocolska ama nidaamkii looga bixi lahay sidii mar hore loo sheegay gacmo naqashadii facemaskan ama foolkoo la xirta maxaa kala durunaadashadii inay ku dadaalaan mar kale variance baa jira waxa la yidhahda oo cudurkan mar kastaba uu isbedelaya haddana waxa socda waxaa la yidhahda delta variant waxaan umalaysaa inuu faafitaankii horo ka sii badnaanayo mar hore hadduu qof shan qof ku ridi jiray hadda qofkii toban qof buu ku ridi karaa waxaa kaloon leenahay sidaad ogsoon tihiinba waxaa la bilaabay tallaal tallaalkana dadkeenna khaasatan rewajeer aad uma qaadana ilaa hadda inta qofoo qaadatay tallaalka waa shan kun toddoba boqol iyo siddeetan shan kun toddoba boqol iyo siddeetan taasna hoos ay u hooseysaa aad dadkii qaadatay cirbadda ugu horreysay waa saddex kun sagaal boqol iyo sagaashan kuwii qaateen cirbadda laba laba cirbadoodna waa kun toddoba boqol iyo sagaashan marka waxaan leenahay dadweynaha ay soo bixiyaana khaasatan dadka waayeelka ah dadka qabaan cudurrada qaar sida neefta hypertension pressure dadkaasaa khatar u ah maaragtay cudurkan inay inay ay bukaanta ay ugu darnaadaan dadaalkii aan wadnay departmentiga waxaa ka mid ah inaan balantiga oxygenka aan ka shaqaysiina maanta oo taariikh laba ah testing baa lagu samayn doonaa balantigaas qalab badan oo balantigaas lagu dacaytirayaa la keenay bishii soo socotay shaqadaas dhan way socotay waxaan umalaynana insha allahu inaan ka maarmi doonno silindaska laga keenaya nairobi oo dadkan oxygenka looga tirigalay ay ka qaataan laakiin waxaan sida oo kale aan u sheegayaa dadweynaha bishii aan soo dhaafnay waxaan keennay laba boqol toban iyo saddex silinda oo nairobi ka keena laba boqol iyo toban iyo saddex silinda dadka bukaanada lagu daaweyni jiray bukaanada maraha qaar shan qof markay gaaraan ama saddex qof maalinta waxaa la isticmaalayaa toban ilaa toban iyo shan silinda marka waad garan kartaan baahida ka jirta dhinacaas taasay muhiim u tahay inaad oxygen plantiga noo shujnay kan markaan xirna waxaan fursad u yeelanay mid kale oo oxygen plantiga ah oo qolo la yidhahda medionic ay noo xirayaan oo hadda la bilaabayo marka isbitaalkan wajia county referral hospital waxaan ka xiri doonaa laba oxygen plant
siddeetan iyo sagaal dhibic shan star f m galgaduud
allahu naxariista waxaa maanta magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ku geeriyooday injineer maxamed cumar saalixi oo ka mid ahaa guddiga dacwadda badda soomaaliya iyo kenya sida ay xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan dowladda soomaaliya injineer saalixi oo ahaa khabiir aqoon dheer u lahaa cilmiga badaha ahaana la taliyihii arrimaha badda ee madaxtooyada soomaaliya ayaa waxa uu cabdiraxmaan aadan cusmaan oo ay soo wada shaqeeyeen uu bartiisa facebooka ku qoray inuu ahaa shaqsiga keli ah ee soomaaliga ah ee ku takhasusay arrimaha qolfoofbadeedka caalamka sidoo kale waxa uu sheegay in injineer saalixi uu ahaa shaqsi aada u dhowrsan afgaaban aamin ah hawsha uu hayana si taxadar leh u gudan jiray sidoo kalena uu ahaa shaqsi aanan ismuujin amaba aan ku faanin howlaha adag ee uu qaranka u hayay injineer saalixi ayaa sidoo kale ahaa ninkii xifdiyey kaydka macluumaadka iyo xogta badda soomaaliya markii ay dhaceen dagaalada sokeeye sidoo kalena ay burburtay dowladii dhexe ee soomaaliya waxaana intii ay socotay dacwadda badda lagu ammaanay xifdinta macluumaadkaasi allaha u naxariistee injineer saalixi ayaa sidoo kale intii uu socday waa intii ay socotay dacwadda badda soomaaliya waxa uu socdaal ku maray wadamada maraykanka dalalka reer yurub iyo qaaradda afrika isaga oo qurbajoogta soomaaliyeed xog iyo warbixino ka siiyey badda waxaana uu ahaa ninkii soo jeediyey hadalkii gunaanadka ahaa ee soomaaliya ee ugu dambeeyey dooda labada dal ee maxkamadda i c j da yaashay ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya mahadi maxamed guuleed oo ahaa madaxa ergada soomaaliya ee dacwadda badda ayaa ka tacsiidiyey geerida marxuumka isagoo tilmaamay inuu ahaa lafdhabarka dacwadda badda soomaaliya iyo kenya islamarkaana dalkiisa uu usoo shaqeeyey isagoo si hagar la-aana ugu shaqeeyey dhanka kalena xalay waxaa magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ku geeriyooday fanaankii caanka ahaa ee hobolada qaranka soomaaliya waa beri maxamed aadan shamuuri waxaana ka tacsiyeeyey mas-uuliyiin dowladda soomaaliya ka tirsan iyo golaha abwaanada iyo fanaaniinta soomaaliyeed gudoomiyaha golaha abwaanada soomaaliyeed abwaan xirsi dhuux ayaa ka tacsiideeyey isagoo ehelada uu ka geeriyooday abwaanka iyo ummadda soomaaliyeedba tacsi u diray
inaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun laa yastakdimuuna saacatan walaa yastaakhiruun ma dhinta waa ilaahay waxaan tacsi aan la soo koobi karin u diraynaa shacabka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan khaas ahaan qoyskii iyo eheladii uu ka geeriyooday allaha u naxariistee fannaankii caanka ahaa maxamed aadan shamuuri waxaan tacsi khaasa u sii diraynaa fannaaniinta soomaaliyeed khaas ahaan hobollada waaberi oo uu ka mid ahaa waxaan tacsi gaara u sii diraynaa maamul goboleedka hirshabeelle oo ah meeshii uu ka soo jeeday maxamed aadan shamuuri iyo kooxdii yogol oo uu fanka ka soo bilaabay innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun ilaahay ha u naxariisto qabriga allah ha u waasiciyo martii la jecel yahay ilaahay ha ka dhigo ilaahay kuwa la soo dhoweeyo ahlu jannaha ilaahay ha ka dhigo ilaahay dembigiisa ha dhaafo annagana dibkiis ilaahay nama fidneeyo innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun
allaha u naxariistee maxamed aadan shamuuri waxa uu fanka ku biiray dabayaaqadii sanadihii meeyadii geerida fanaanka iyo kaalinta uu ku lahaa hobolada qaranka waaberi xilligu v o eeda la hadlay waxaa faahfaahin ka bixiyey fanaanka waa maxamed xasan barow oo isku xilli ku biireen fanka
maxamed aadan samuuri fanaan weyn oo caan u ahaa bulshada soomaaliyeed ay jecel yihiin aniga iskulood baan ahayn toddobaatan iyo sagaalkii ayaa marna la wada qoray hobolada qaranka waaberi iskulood baan ahayn maxamed aadan samuuri ilaa intaasna waaberi baan ka wada tirsanayn oo ilaa hadda aan ka wada tirsannahay waa fanaan weyn oo la yaqaan oo caan oo riwaayado badan dalka kasoo dhigay cod macaanaa dabeecad wanaagsanaa oo musician ahaa oo fanka dadka lafdabar ku ah ayuu ahaa waaberi riwaayadii shabaale axmediya cabdigaashaan uu sameeyey riwaayadii yaa u anqalay waktiga riwaayado badanuu ku jiray riwaayadii macnaha adduunka ku jiray oo maxaa arkaaray sameeyey riwaayadii uu waabir ka dhigay waa fara badnaayeen waxaana kasii badan heesaha uu macnaha qabtay oo macnaha oo jacaylka ah wadadakabalista kabalka garaaca laxamiista ah heesaha cod macaana fan buuxuu ahaa fan buuxa
xaaladaha iyo marxaladaha kala duwan ee uu soo maray maamulka hirshabeelle iyo caqabadaha ku horgudban arrimaha doorashooyinka warbixin ayaa waxaa ka diyaariyey yuusuf gaas
soomaaliya oo sanadkan soo martay marxalad adag oo dhanka doorashooyinka ayaa dhowaan waxaa si rasmi a u bilaabatay soo xulista xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya madaxweynayaasha dowlad goboleedyada ayaa leh awoodda soo magacaabidda musharaxiinta ku tartamaya aqalka sare iyaga oo kursi walba usoo magacaabaya ugu yaraan laba musharax kuwaas oo baarlamaan hoosaadyada dowlad goboleedyadu ay kala saarayaan shanta dowlad goboleed ee soomaaliya afar ka mid a ayaa si rasmi a u bilaabay soo xulista xildhibaanada baarlamaanka gaar ahaan kuwa aqalka sare kuwaas oo kale ah puntland koonfur galbeed galmudug iyo jubbaland dowlad goboleedyada puntland iyo koonfur galbeed ayaa soo gebagabeeyey soo xulista mudanayaasha aqalka sare iyaga oo soo dhammaystiray xildhibaanada aqalka sare ku matali doona labadaasi dowlad goboleed dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa noqday maamulka ilaa iyo haatan aan si rasmi a u dhaqaajinin tareenka doorashada marka loo barbardhigo dowlad goboleedyada kale ee soomaaliya dhowaan madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle cali cabdulaahi xuseen guudlaawe oo dib ugu laabtay magaalada jowhar ee caasimada dowlad goboleedkaasi kadib safaro shaqo oo ugu maqnaa magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya waxa uu ka dhawaajiyey in maamulkiisu uu gudageli doono soo xulidda xildhibaanada aqalka sare ee ka imaanaya dowlad goboleedkaasi wiiga soo socdo waxaan geli doonaa doorashada aqalka sare haddii lay raalli ka noqdo insha allah waxaana rajaynaynaa doorasho ummadda ku wada faraxdo inay dhici doonto hirshabeelle haddii lay raalli ka noqdo si xaq ah oo xalaal ah oo qof waliba ay ku qanacsan tahay ayaa doorasho loo qaban doonaa haddii ilaahay raalli ka noqdo waxaana magaalada jowhar ku qulqulaya musharaxiinta uu damaca kaga jiro ka mid noqoshada baarlamaanka aqalka sare ee laga soo dooran doono dowlad goboleedkaasi kuwaas oo ay ka mid yihiin siyaasiyiin si aada looga yaqaano saaxada siyaasadda ee soomaaliya waxaana u dambeeyey guddoomiyihii hore ee degmada wadajir ee gobolka banaadir axmed xasan axmed daaci oo gaaray magaalada jowhar isagoo oo shaaciyey inuu yahay musharax u taagan ka mid noqoshada aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya waxa uuna si gaara ugu tartamayaa kursiga afartii sane ee lasoo dhaafay uu ku fadhiyey senatar muuse sucdi yalaxow oo mar kale isaguna u taagan kursigan anigu waxaan ahay eh, xildhibaan aqalka sare u sharaxan kursigaynuna ma bannaanayn oo nin odayah oo laga hibabaystee ku fadhi laakiin waa laysugu sini waaye haddana waa laysaga dabayin waxaana kala saaraa calafka iyo xildhibaanada axmed daaci ayaa ka codsaday madaxweynaha hirshabeelle inuusan ogolaanin magaalada jowhar in musharaxiintu ay la soo galaan ciidan iyaga u gaara iyo hub si amnigu uusan faraha uga bixin amnigu wa- mas-uul ka maahan nin kursi doonaa iyo nin kaaliyuu uhu iyo nin xataa istaaf uu amniga mas-uul ka maaha amniga waxaa mas-uul ka ah ciidamada gaar ahaan hirshabeelle iyo ciidamada qaranka oo iskaashanaya madaxweynaha waxaan ka codsanaynaa iyo saraakiishiisa inuu amar buuxa siiyo oo amniga ku wajaha inaan la qaybsan qoryuu hadday beledka soo galaan ninkii qoragiisu amba hoteel ha deganaadaan amba guri ha degan inay gurigiisa ugu jiraan wixiisu laakiin in loo adeego service loo sameeyo laakiin haddii dalalaca layga dhigo anigu waxaa wixiisa nin walba inuu soo qaato amba ha soo tabashado amba ewel ha sita ayaa imaan doonta marka isku soo wada duuba madaxweynaha hirshabeelle ayaa laga dhursugayaa inuu soo magacaabo musharaxiinta ku tartami doona sideed ka mid a konton iyo afarta kursi ee uu ka kooban yahay aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya yuusuf gaas star f m nairobi
yuusuf wuu mahadsan yahay wararka hirshabeelle haddii aan weli kusii soconnana madaxweynaha hirshabeelle ayaa maanta waxa uu magaalada jowhar ka furayaa kala fadhiga baarlamaanka maamulkaasi waxaana arrimaha ugu horeeya ee baarlamaanku ay qabanayaan ka mid ah in ay soo doortaan xubnaha aqalka sare gudoomiye ku-xigeenka dhanka maamulka iyo maaliyadda ee gobolka banaadir oo maanta warbaahinta magaalada muqdisho kula hadlay ayaa sheegay in maamulka uusan hayn dhaqaale uu kaga shaqeeyo arrimaha muhiimka ah ee bulshada looga fuliyo magaalada muqdisho gaar ahaan waxyaabaha ay ka mid yihiin bulaacadaha iyo sidoo kale wax ka qabashada arrimaha muhiimka ah
covid
qaban karay ama la gaari karana waxaa loo gaari waayey ama xoog xumo ama dhaqaale la-aan runtii wax aanna lagu eedi karin oon oon oon maaragtay ninka la yidhaahdo aanan ka gaabinaa jirtay oo ah inaanan helin dhaqaalihii ku filnaa oo gobolkan lagu maamuli lahaa gobolkan gobol canshuur saxa qaada ma aha gobol four million ku dhawaad dad ay degan yihiin waaye laakiin aan canshuurtii loo baahnaa in la qaado oo ummaddan wax loogu qabto aan la qaadin oo aanay soo gelin maaragtay ninka la yidhaahdo maamulkan gobolka banaadir waxaan dhihi karnaa estimationkii economic ahaan la sameeyey in gobolkan dadka degan ee canshuur ahaan looga qaadi karo bishii labaatan milyan oo dollar eh waxaan u maleynayaa hadda waxaan qaadnaa two point five to three percent yaan qaadnaa oo lacagtaa ka mid ah ayaa gobolkan soo gashay marka laga reebo lacagta degedda ka timaada oo mushaarka lagu bixiyo oo ayadana mushaarka gaari laha fifteen percent yaa naloo sheegaa in nagalas iyo dekeda oo baarlamaanka loo xugmiyey fifteen percentgaasi inuusan soo gelinaan aaminsanahay oo xataa aysan dhamaystirnayn ayadii cidna ma taabato mushaarkii shaqaalahay ku filnaa la-da dadka beledka markaan marno ama aan meel tagno waxaa lagu eedeeyaa lacagaa iska gurataan lacagaa haysaan gobolkan banaadir lacag u qaadaa meel kasta bulaacdaa taalla
mas-uul ka tirsan maamulka caasimada soomaaliya ee codkaasi ahaa wararka soomaaliya ayaa noogu dambeeyay amawliyada qodbee dibadda ka codsada mahadsaned faaduma wararka naga soo gaaraya maraykanka ee sheegaya in maamulada magaalooyinka New- new york iyo sidoo kale new jersey inay ku dhawaaqeen xaalado deg deg ah tani ayaa timi kadib markii la xaqiijin ilaa iyo sagaal qof ay dhinteen kadib daadad halkaasi ku dhuftay oo ka dhashay rabab xoogganood ah iyo dabaylo xooggan duqa new york kathy hochalla ayaa barta twitter-ka ku sheegay in xaaladda degdega looga goleeyahay in wax looga qabto dhibaatada halkaasi ka dhacday dowladda dalka cubana waxay sheegtay inay toddobaadka toddobaadkan bilaabi doonto inay tallaalka ka dhankaha cudurka covid sagaal iyo toban ay siiso dhalinyarada qaangaarka ah iyo caruurta iyo yareer laga bilaabo bartamaha bishan Ee, tallaabadan ayaa qeyb ka ah dadaalada lagu tallaalayo in ka badan boqolkiiba sagaashan dadweynaha waddankaasi ilaa iyo bisha labiyo tobnaad sida ay warbaahinta dowladda cuba ay shaacisay dhankaasi iyo venezuela haddii aan eegno waxaa lagu soo warramaya in xisbiyada xisbi xisbiyada mucaaradka ee dalkaasi venezuela ay shaaciyeen inay ka qeyb qaadan doonaan ama ka qeyb geli doonaan doorashooyinka gobolada iyo degmooyinka waddankaasi oo la filayo inay qabsoomaan bisha kow iyo tobnaad ee sanadkan arrintan ayaana lagu tilmaamay mid ka duwan go-aan ay horey xisbiyada mucaaradka ugu qaadici jireen doorashooyinka sanadihii ugu dambeeyey ugu dambeyntiina wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka qatar sheekh maxamed bin cabdiraxmaan al thani waxa uu sheegay in ay wadahadal la yeelanayaan kooxda taalibaan si sida ugu dhaqsiyaha badan loo furo garoonka diyaaradaha ee magaalada kabuul ee dalka afghanistan wuxuu sheegay il maalmahan ugu soo aadan ay filayaan in war lagu farxo uu soo gaaro dib idinkugu celiyo faatima ibraahim fariinta coronavirus iminkana marada sanka iyo afka lagu xirto looma isticmaalo inaynan ku qaban ciidamada ammaanka caafimaadkaaga u dane aad badbaadide fariintan waxaa kuu soo gudbisay star f m codka gobolka waqooyi bari